xildhibaan daahir amiin jeesow oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowladda soomaaliya ayaa ka hadlay xaaladda dalka soomaaliya waxaana uu eedeyn u jeediyey dowladda kenya ciidamadeenna tababarka macqabo ee kumaadoostaa ee geesiyaalka ah in xaduudaha dalka oo dhan la geeyo siddeed iyo tobankii gobol ee dalka in la geeyo ciidanka xoogga dalka soomaaliya xerooyinkiisa qaybihiisa gaasaskiisa in la geeyaa rabnaa asna wuxuu leeyahay axmed madooga waaye ha laga saaro ciidanka gobolka gado aad iyo aadaan uga xumahay arrintaas iidaa wax la qaadan karana maaha waxaan boogaadinayaa dowladda federaalka ah ka saaridda ay ka saartay safiirkeeda iyo calaaqaadka ay u jirtay dowladda kenya dowladda kenya cidda axmed madooga meesha ku hayso waaye cidda faragelinta meesha ku hayso waaye cid allaale iyo ciddii ka xun cilaaqaadka xumaaday ee kenya iyo soomaaliya anigu waxaan aaminsanahay in cid u adeegayso dowlado kale musharaxiinta u tartamaysa madaxtinimada soomaaliya ayuu talooyin u soo jeediyey xildhibaan daahir amiin jeesow waxaan ka codsanayaa musharaxiinta taageeraya ka hadlaaya ee dhahaya kenya waa lagu fududaaday dhahaya inay dib ugu waantoobaan sababtoo ah kenya waxa axmedoo meesha ku haya iida waayo kenya inay dowladda soomaaliyeed socoto waxa diidaya waa iiga annaga dalkeenna faragelin oo dhammaanka aan ka joojin aawi nimankii tigreega ahaa ee sida ogaantoo faragelinta uga hay ee gabraas maalin guusiiradeenna wax u yeerinayay aawi meeshay ku dambeeyeen waa og waxaa beddelay markii laga joojiyey muxuu ahay dowladda etoobiya faragelintii ay ku haysay soomaaliya waxaa ku dhiiratay oo oo rabta muxuu ahay heshiiskii ay wada gaareen milan sinaawi iyo iyo moy kibaki heshiiskii ay wada gaareen oo ahay soomaaliya in la qaybiyo dowlad la-aan la dhigo waxaa keliya ee ku soo heray waa dowladda kenya dowladaha kale way ka waantoobeen cid baa dhahaysaan arkay etoobiyana walaalaanahay kenyana colaanahay war aniga cid allaale ciddii aan cidda col la noqonaya waa cidda faragelin ugu hayso etoobiya hadda faragelin uguma hayso safiirkeeda ee faragelin uguma hayo dhibaato kaloo inagu haysa male inay dowladdeenna iyo dowladnimadeenna ay ku faraxsan yihiin wax ka badan oo ah hadda etoobiya ay hayso male ayadaa shiteeda ay haysataaba faragelin iska badaay annagaa la rabaa inaan un maciinno oo aan dhahno muxuu ahay isdejiya khilaafkiina ku xalista muxuu ahay ee ka taagan makalle iyo dagaalka ee tigreega si nabadda kusoo gabagabaysta inaan dhahno dirisnimo aan u muujinno annagaa nagala rabaa dadka maanta musharaxiinta oo dad sharaf badan dad qaymo badan madaxweyneyaalkii dalka soo mariyaa ka mid a dad ku cusub siyaasaddaa ka mid a laakiin cid allaale ciddii ku fikirayso cid allaale ciddii ku fikirayso ama madaxweyne hore ha soo noqdo ama musharax cusub ha noqdo cid allaale ciddii ku fikiraysa inay ciidamadeenna garbaharey iyo gado ay joogi karin inayna puntland tegi karin inaysan tegi karin muxuu ahaay somaliland ay tegi karin inay xerooyinkoodii lixdamaad konton iyo afaraad kow iyo labaatanaad muxuu ahaay afartan iyo saddexaad iyo saldhagyadooda inayna camiri karin ciidamadeena kuwa aaminsan ee saacaddan shaati usoo talanaya inay madaxweyneyaal dalka ka noqdaan riyay ku jiraan riyadaha ka baxaan bushir abdulcusmaan idaacadda gobolada dhexe magaalada beledweyne